magaalada dhooble ee gobolka jubbada hoose ayaa waxaa ku nool dhallinyaro badan oo ku shaqaysta iibinta raashiinka noocyadiisa kala duwan dhallinyaradan ayaa iibiya raashinka quduldurooriga ah sida bariiska baastada burka saliidda iyo kuwo kale qaar ka mid ah dhallinyaradaasi oo waraysi la yeelanay ayaa ka warbixiyey ganacsigooda iyo sida ay nolosha reerkooda uga maariyaan aniga magacayga waa sakariya shukri islaam jooga ee degmada dhoobley ka shaqeeya bakhaaradan ama ganacsiga ka mid ah ee lagu iibiyo adugu adeeg kala duwanoo raashin ka mid a waxyaabaha anadu waa raashiinka bariiska iyo burka iyo sokorta iyo waxyaalahaas adugu annaga waa alxamdulilah noloshana aad baan uga maaraynaa nina wax ma wadiisan farqi farqi baa udhexeeya ganacsiga waad ka faa'iidaysaa oo waad baranaysaa aqoon badan baa kaaga zaa'idaysa waayo furihii noloshaad fahmaysaa marka inay saa ee aaminaan baan magacaygu waa cara maxamed nuur waxaan waxaan ka shaqeynaa sonkorta adugu raashinka noocyadiisa kala duwan sida sonkorta bariisyada baastada caanayoga iyo wixii lamidka waxaan dhalinyarada tahriibaysa aan ugu baaqayaa in ay dalkooda ay ka shaqaystaan oo si fiican ay niyadda u saaraan inuu dalkooda uu muhiim u yahay mar walba kana shaqaystaan waayo intii aad hanti aad intaad ururiso intaasoo sana aad ururinaysay aada wadamo shisheeye ugu tahriibi lahayd waxaa kaaga muhiimsan adoo dalkaaga ku maalgashada oo ganacsi yar ku abuura waxna ku tabcda saasaan dhallinyarada ugu baaqayaa waxaan dalkiina alla haydin macaaneeyo dalkiinaga shaqaystaan idin dhehla waxyaabahan iibino waxaa ka mid a saan horeyba u sheegay raashimada noocyadiisa kala duwan waa sonkorta bariiska baastooyinka caanaha maxaanku idhaa ayu raashin wixii la isticmaalo oo dhan waxaanunoo iibinaa qaab jilmadaha iyo wixii tafaariiq la halmaalaba si kastaba ha ahaatee shaqo la-aanta haysata dhallinyarada soomaaliyeed ayaa ah mid kasii daraysa sanadba sanadka ka dambeeya balse waxaa jira qaar badan oo ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeed oo iyagana samaystay shaqo ay noloshooda inta reerkooda ka dabaraan